baxniintii cutubka toddoba iyo soddonaad oo besaleel wuxuu sanduuqii ka sameeyey qori qudhac ah oo dherarkiisuna wuxuu ahaa laba dhudhun iyo badh balladhkiisuna wuxuu ahaa dhudhun iyo badh salojooggiisuna wuxuu ahaa dhudhun iyo badh markaasuu gudaha iyo dibaddaba kaga dahaadhay dahab saafi ah oo wuxuu u yeelay wax taaj oo kale ah oo dahab ah oo ku wareegsan kolkaasuu wuxuu u yeelay afar siddo oo dahab ah oo afartiisa rukun ee hoose ku yaal oo laba siddaba dhinac wuu kaga dhejiyey dhinaca kalena laba siddo wuu kaga dhejiyey wuxuuna ulo ka sameeyey qori quraca dahab buuna ku dahaadhay markaasuu ulihii wuxuu geliyey siddooyinkii sanduuqa dhinacyadiisa ku yiil si sanduuqa loogu qaado markaasuu wuxuu dahab saafi ah ka sameeyey dabool oo dherarkiisuna wuxuu ahaa laba dhudhun iyo badh balladhkiisuna wuxuu ahaa dhudhun iyo badh markaasuu labo karuub ka sameeyey dahab la tumay oo daboolkii labadiisa madax ayuu ka taagay karuub wuxuu ka sameeyey madax karuubkii kalena wuxuu ka sameeyey madaxa kale oo labada karuub oo labada madax ka kala taagan iyo daboolkii wuxuu ka wada sameeyey iskuwaslad oo korubiimtuna meel sare ayay baalashooda ka soo kala bixiyeen oo daboolkay baalashooda ku qariyeen wejiyadooduna way iska soo hor jeedeen oo karubiimta wejiyadoodu waxay ku soo jeedeen daboolka miiskana qori qurac ah ayuu ka sameeyey oo dherarkiisu wuxuu ahaa laba dhudhun balladhkiisuna dhudhun salojooggiisuna dhudhun iyo bar oo wuxuu ku dahaadhay dahab saafi ah oo wuxuuna u yeelay wax taaj oo kale ah oo dahab ah oo ku wareegsan oo wuxuu u yeelay qar la-eg calaacal ballaadhkeed oo ku wareegsan oo qarkiina wuxuu u yeelay wax taaj oo kale ah oo dahab ah oo ku wada wareegsan oo wuxuu u yeelay afar siddo oo dahab ah wuxuu siddooyinkii ku dhajiyey afarta gees oo afarta rukun oo hoose kaga yiil oo siddooyinku waxay ku dhowaayeen qarka iyagoo ah meelaha laga geliyo ulaha miiska lagu qaado oo wuxuu ulihii ka sameeyey qori qurac ah oo ku dahaadhay dahab si miiska loogu qaado oo wuxuu dahab saafi ah ka sameeyey alaabtii miiska saarnayd oo dhan oo ahayd saxuuntiisii iyo malqacadihiisii iyo madiibadihiisii iyo kidhliyadiisii wax laga shubo oo wuxuu laambadda ka sameeyey dahab saafi ah oo laambaddii waxay ahayd mid tuman xataa salkeeda iyo usheeda dhaxe iyo koobabkeeda iyo burooyinkeeda iyo ubaxeeduba iskuwaslad bay la wada ahaayeen oo dhinacyadeeda waxaa ka baxayey lix laamood oo saddex laamood dhinac bay kaga yiileen saddex laamoodna dhinaca kale ayay kaga yiileen oo saddex koob oo yacib ubaxeed u eg iyo buro iyo ubax baa isku laan ku yiil laanta kalena waxaa ku yiil saddex koob oo yacib ubaxeed u eg iyo buro iyo ubax oo lixdii laamood oo ka baxday laambaddii sidaasay wada ahaayeen oo laambaddii waxaa ku yiil afar koob oo yacib ubaxeed u eg iyo burooyinkoodii iyo ubaxoodii oo buro waxay ku tiil laba laamood hoostood isku waslad bayna la ahayd buro kalena waxay ku tiil laba laamood hoostood isku waslad bayna la ahayd burona waxay ku tiil laba laamood hoostood isku waslad bayna la ahayd oo lixda laamoodba sidaasay wada ahaayeen oo burooyinkooda iyo laamahooduba iskuwaslad bay la ahaayeen oo kulligeedna waxay ahayd iskuwaslad dahab la tumay oo saafi ah oo dahab saafi ah wuxuu ka sameeyey toddobadeedii laambadood iyo birqaabyadeedii iyo alaabteedii lagu sifayn jirayba oo iyada iyo alaabteeda oo dhanba wuxuu ka sameeyey talanti dahab saafi ah oo meeshii allabariga ee fooxana wuxuu ka sameeyey qori qudhac ah oo dhalankeeduna wuxuu ahaa dhundhun ballaalkeeduna wuxuu ahaa dhundhun oo afar geesood bay ahayd sarajooggeeduna wuxuu ahaa laba dhundhun oo geesaheeduna isku waslad bay la ahaayeen oo wuxuu dahab ku dahadhay dusheedii iyo dhinacyadeedii ku wareegsanaa iyo geesaheedii oo wuxuu u sameeyey wax taaj oo kale ah oo dahab ah oo ku wareegsan oo qarka hoostiisa laba sido oo dahab ah ayuu ugu yeelay labadeeda rukun inay labadeeda dhinac ugu ahaadaan meelaha ulaha lagu qaado laga gelin lahaa oo ulihii wuxuu ka sameeyey qori qudhac ah dahab buuna ku dahadhay oo saliiddii quduuska ahayd oo lagu subkado iyo fooxii saafiga ahaa ee unsiga udgoon wuxuu u sameeyey sidii shuqulka cadar sameeyaha oo kale